Ishaya cutubka sagaali kontonaad bal eega rabbiga gacantiisu inay wax badbaadiso kama gaabna oo dhagihiisuna inay wax maqlaan kama awdna laakiinse xumaantooyinkiinna idinka la soocay idinka iyo ilaahiinna oo dembiyadiinna wejigiisa idinka qariyey oo saasuusan idin maqlin waayo gacmihiinnii dhiig bay ku nijaasaysan yihiin oo farahiinnina xumaan bay ku nijaasaysan yihiin bishimihiinnii been bay ku hadleen oo afkiinnina shar buu ku guryamaa ninna si xaq ah uma dacweeyo oo midnaba run kuma mudaaco waxay isku halleeyaan waxaan waxba ahayn oo been bay ku hadlaan beelaayay uuraystaan oo xumaan bay dhalaan waxay dilaaciyaan jilbis ukuntiis oo waxay sameeyaan xuub caaro kii ukuntooda cunaba wuu dhintaa oo tii jabtaba jilbis ba ka soo baxa hubabkoodu dhar uma ay noqon doonaan oo shuqulladooduna innaba iskuma qarin doonaan shuqulladoodu waa shuqullo xumaaneed oo fallinta dulmiguna gacmahooday ku jirtaa cagahoodu shar bay u ordaan oo waxay u degdegaan inay dhiig aan xaq qabin daadiyaan fikraddoodu waa fikiro xumaaneed baaba iyo halligaad ayaa jidhkooda dhex yaal jidhka nabadda ma yaqaaniin oo socodkoodana cadaalad laguma arko waxay samaysteen dhabayaal qalqalloocan oo ku alla kii maraba nabad ma u yaqaan sidaas daraaddeed caddaaladdu way inaga fog tahay oo xaqnimona innaba ina soo gaari mayso waxaynu sugnaa nuur laakiinse waxaynu aragnaa godcur oo waxaynu sugnaa iftiin laakiinse madow baynu ku dhex soconnaa sida kuwa indhaha la' ayaynu derbiga u haabhaabanaa oo sidii innagoo aan inaba indho lahayn ayaynu wax u haabhaabanaa sida fiid oo kale ayaynu har cad u turanturoonnaa oo waxaynu nahay sida dad dhintay oo kuwa barwaaqaysan ku dhex jira kulligeen sida oorsooyin oo kale ayaynu u cawaadnaa oo sida qoolleeyo oo kale ayaynu u baroorannaa waxaynu sugnaa caddaalad laakiinse lama arko oo waxaynu sugnaa badbaado laakiinse way inaga fog tahay waayo rabbiyow hadgudubyadayadii hortaaday ku bateen oo waxaa nagu marag fura dembiyadayada waayo xadgudubyadayadu waynala jiraan oo xumaantooyinkayagana waannu ognahay waynu xadgudubnay oo rabbiga been ka sheegnay oo ilaahayn ka leexannay innagoo dulmi iyo fallaago ku hadlayna oo ereyo been ah uuraysanayna oo qalbiga kaga hadlayna caddaaladdii dib bay u noqotay oo xaqnimaduna meel fog bay taagan tahay waayo runtii jidhkay ku dhex dhacday oo qumanaantuna sooma geli karto hubaal runta waa la waayayaa oo ku alla kii sharka ka tagaba wuxuu iska dhigaa wax la boobo oo rabbiguna taas wuu arkaa shar bayna u hayd inaan caddaalad la arag wuxuuna arkay inaan ninna la arag oo inaan dhexdhexaadyo la arag wuu ka yaabay sidaas daraaddeed gacantiisa ayaa isaga badbaado u keentay oo xaqnimadiisii ayaa tiirisay sida laab dhowr oo kale ayuu xaqnimo u soo xidhay oo madaxana wuxuu saartay koofiyad badbaado ah oo wuxuu dhar ahaan u guntaday aarsasho oo qiiro kulul ayuu soo huwaday siday filimahoodu istaahilaan ayuu nacabyadiisa cadho ugu abaalmarin doonaa oo cadaawayaashiisana wuu abaalgudi doonaa oo gasiiradahana abaalgud buu siin doonaa markaasaa magaca rabbiga xagga galbeed lagaga cabsan doonaa oo ammaantiisana xagga qorax ka soo baxa lagaga cabsan doonaa marka cadowga sida daad oo kale u yimaado ayaa ruuxa rabbigu eryi doonaa rabbigu wuxuu leeyahay bixiye baa uu imaan doona siyoon iyo kuwa reer yacquub ee xadgudubka ka leexdaba rabbigu wuxuu leeyahay kan waa axdigayga aan iyaga la dhigan doona ruuxayga ku kor jooga iyo ereyadaydii aan afkaaga ku riday innaba afkaaga iyo afka farcankaaga iyo afka farcankaaga farcankiisa toona hadda kadib iyo tan iyo weligeedba kama tegi doonaan ayaa rabbigu leeyahay